Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay kulankan oo lagu soo bandhigayay abuur cusub oo galley ah, taasi oo tijaabadeeda socotay muddo shan sano ah. Kulankan oo lagu soo bandhigayay abuurkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, beeraley iyo xubno kale. Madaxa shirkadda Filson oo soo saartay abuurkan, Dr Xuseen Macow, ayaa ka waramaya muhiimadda abuurkan loo soo saaray.
siman waxa waaye abuur galley oo cusub oo la soo saaray oo muddo badan laga soo shaqaynayay Eh, research badan ay soo gashay ilaa muddo shan sano ah oo macnaha la tijaabinayay eh, soo bixideedii iyo wanaageedii iyo quruxdeedii iyo wax soo saarkeedii intaba dhinac laga fiirinayay marka eh, bacda tijaabo oo muddo socday kadib ayaa waxaan noo soo baxday in siman ay ka wax soo saar badan tahay eh, localka oo galleyda oo wadaniga ah oo beeraleyda ay abuurtaan Eh, waxaa kalaa noo soo baxday inay aad iyo aad u siman tahay marka beerta la joogo marka taasoo dhan markaan isugu geynay waxaa noo soo baxday inay qayb weyn ay ka qaadan karto eh, food security-ga oo soomaaliya marka taas ayay nagu dhiirigelisay inaan ko- eh, inaan horey u u soconno oo aan siman ka dhigno mataqaanaa variety oo oo diiwaan gashan oo dowladda ka diiwaan gashan inaan ka dhigno Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamuud Maxamed Maxamuud, ayaa bogaadiyey abuurkan la soo saaray.
food security-ga waxa noogu horeeya wax looga qaban karo waa in abuur taya leh la helo hadda galley baan helnay waxaan aada u rajaynaynaa inay noo bilaabato oon maaragtay helno waan dadkii juhdigaa geliyey ina kulli waa uga mahad celinaynaa yacni annaguna muxuu ahay wasaaradda beeraha yacni inaan maaragtay roolkeennu waxa waaye inaan aqbalno u rajistarareyno in yacni muxuu ahay dadka tabcada iyo beeraleyda kala duwan iyo aqoonada kala duwanna inaan wada ogaano Abuurkan galleyda ah oo noqonaya kii ugu horreeyay ee ay Soomaaliya soo saarto muddo soddon sano ah kadib ayaa kaalin ka qaadan doona horumarinta wax soo saarka dalka waxaana diiwaangelisay Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya si beeraleyda ay u isticmaalaan.